الله أكبر الله أكبر qaar ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta ee dalkani kenya ayaa waxa ay bogaadiyeen sheekh cabdulxaliim xuseen cuthmaan jiif qaadiga guud ee dalkan kenya iyagoona ka rajeeyey inuu wax badan ka qaban doono dhinaca isu keenidda dadka muslimiinta sheekh cabdiraxmaan axmed maxamed maamulihii hore ee macadka islaamiga ee munawara oo isla soo shaqeeyeen jiif qaadiga cusub ayaanu wax ka weydiinay waxa uu ka yaqaano jiif qaadiga cusub ee kenya sheekh cabdulxaliim xuseen cuthmaan isagoona ku sugan magaalada kalifi ayuu khadka telefoonka iigu waramay
waa mahadsanid buutaan ninkan la magacaabay jiifqaada loo magacaabay cusmaan cabdilxaliim xuseen waan la shaqayn jirnay madrasatul munawar markaan ka ahay mudiir marka ninkan wuxuu ka wax kusoo bartay azhar masr mustawa xagga seculana iskuolkana waxay dhihi jireen o level meeshuu ka gaaray systemka hore marka waa nin maaragtay labada dhinaca xagga islaamiga iyo xagga maaragtay badanayba ka dhisan midda kale waa nin maaragtay aada u degan oo akhlaaq fiican oo qofna aan isku dhacaynin waxaa weeye waa nin maaragtay mansabka loo magacaabay u qalmo waana saan jeclay maaragtay uu kasoo bixi karo tan kale waxaa weeye saan ka arkay waa nin dhexaad oo dhammaan muslimiinta maaragtay isu wada keeni kara isagoon madhab u elinaynin marka waxaan maaragtay rajaynayaa ninka maaragtay inuu anfacay muslimiinta dhammaantood kenya u khidmayn karo bal khilaafaad badanaa hore jiray aragtida bishoo kale iyo weliba sidoo kale waxyaaba markaasi muslimiinta u dhexeeya qaar ka mid a arrimahaasi markaad adiga aada fiirisid maadaama aada isku dhow yihiin bal ka waran sidee ayuu u wajihi karaa oo uu markaasi uu xal ugu keeni karaa intaa ka taqaanid adiga
arrintaas waxaa wey horta waxay ku salaysan tahay ka madhab ahaan oo madaahibta muslimiinta ma maaragtay qolo kasta matlacooda aragtida bishoo bishan ay ku soomi karaan ay ku afuri karaan taas arrin horta fiqiga maaragtay sal ku leh waay culammadan ay isku khilaateen midda kale waxaad moodaa maaragtay muslimiinta kenya inay maaragtay laba madhab inta badan ay u badan yihiin madhabka oo ahlusunna waljamaca waa meel la dhaxa salafiyiinta oo inta badan maaragtay maaragtay la sooma la afuro khaliijka ama sacuudiga maaragtay aragtada bisha ay ku salaysan yihiin waxaa kaloo jira madhab kale oo dariiqe ama suufiyada u badan oo maaragtay dadka xeebta u badan oo jecel maaragtay inay madhabta shaafici iyo matlacood iyo maaragtay ama dowladaha daraska sida maaragtay east africa oo kale ay la soomi karaan ay loo afuri karaan oo inta badan aan jecleen maaragtay inay raacaan sacuudiya ama khaliij marka asaga labada qareeshaa haysata laakiin wuxuu samayn karaa maaragtay labada dhexaad inuu ku maamulo oo maaragtay si aan isku dhici khilaafaad iyo maaragtay dagaal aan u dhicin dhexaad buu noqon karaa
xuseen iimaan cunshur oo ka mid a siyaasiyiinta muslimiinta ee ismaamul goboleedka ombaasa ayaa waxa uu bogaadiyey jiif qaadiga cusub sheekh cabdulxaliim xuseen cusmaan isagoona ka rajeeyey inuu isu keeni doono dadka muslimiinta
waxaan ka hadlayaa arrinta jiif qaadiga oo la doortay waan u hambalyeynaya marka ugu horeysa waxaan rajeynaynaa inuu maaragtay inuu nin fiican yahay oo islaamka isku qaban doono haddii aan legmo marka hambalyaan leenahay jiif qaadi soo dhawow shaqadaad shaqadaad heshay waa shaqo aada u weyn waa shaqo culus marka waan kuu garab taagannahay waana kula shaqeyn doonaa insha allahu waxaana kaa rajeyn doonaa inaad maaragtay dadka islaamka ah aada isku wadid oo waxay doonaan baha kala aaminsanaadeen
shaqada ugu weyn ee qaadiga guud ee dalkani kenya haatan hortaalla ayaa waxa ay tahay sidii uga soo dhaqaali lahaa rajadaasi ay ka muujiyeen hogaamiyaasha muslimiinta ee dalkani kenya qaar ka mid ah maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa